Qoysaskan oo ku nool kaamka Laas Quran oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne ayaa xilligan waxaa soo food saartay duruufo dhanka nolosha ah. Duruufaha ay wajahayaan qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah raashin yari, hoy la'aan iyo biyo yari iyadoo ay u dheer tahay qabowga habeenkii iyo kuleylka maalinkii. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beerula uga warramay dhibaatooyinka haysta, iyagoo codsaday in lala soo gaaro raashin, bac iyo bustooyin.
Annagoo kaamka Laas Quran degan oo aad ugu dayacan oo bac u baahan oo u baahan raashin iyo adduun wax la arko u baahan ee siiba aniga qataatan rajiya agoon ay meel ii joogaan xaafadda dhan ay ii og tahay kaamka dayaciisa ummadana waa u jeedaa annakana waa u jeednaa ee baahi iyo rafaad iyo dhibaatana guryaheenaadba uga jeediinbo walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaad noo keentiin aan u baahannahay aan rabno maya maya nama soo gaarin wax baclayraha nama soo gaarin maya roob hadowda oo aa u jeedaa fashaafashuuq iyo foolxumo iyo dhashaaqdhashuuqaan ku dhex jirnaa haddii bacal guriga lagu heegaysa waa iska nabad waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn hayaan inuu naloo keeno bacdaan rabnaa waxbarashaan rabnaa wax allaala wax iskaamka u baahan yahay oy ummadda u wada jeedaan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaamkaan aadan ugu rafaadsannahay waa ku dayacannahay waxaan haysanna ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay baca waa rabnaa guryo waa rabnaa wax walba waa rabnaa wixii nagu naloo gali kara in naloo galo waa rabnaa wax dayactir ah aan ku haysanana ma lehino aan ilaahay kuma qaata biyahaas aan ahayn baad laguma haasto wax kale laguma haasto waxbarasho laguma haasto xagayo ilaahay unbaan iskiga fadhinaa un kaamka ilaahay kuma qaata darwayaal kale intoon haysanana ma lehino hooyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku yaala kaamo badan kuwaas oo ay ku nool yihiin qoysas danyar ah oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda islamarkaana u baahan in laga caawiyo